guddoomiyaha rugta ganacsiga dalka jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii sheegay kaalinta xukuumadihii hore iyo rugta ganacsigu ay ka soo qaateen xasilinta lacagta faranka jabuuti ilaahay baa horta mahad leh waxaa muhiim oo in la taabsadaa dee dad baa u kurgalay ka soo shaqeeyey adkeeyey kaga soo qabo sidii la sheegayey allahu naxariiste saciid cali kubeesh oo guddoomiyaha rugta ganacsiga ahaan jiray allahu naxariiste waxaa ku jiray oo si fiican iminka loo xasuusanayaa madaxweyne allah yarxamu xasan guuleed abtidoon waxaa jiray dawladd iyo xukuumaddii uu waagii calanka la qaatay uu magacaabay oo iyakuna ku adkeeyey amba ku fara adkaaday sidii farankaasi uu jiri lahaa iyo madaxweyne ismaaciil margeelle oo hirgeliyey amboolese dhib yareeyey sidii ay u lacagtaasi awlhan lacag adag taa baana fadashay ilaahay baana yaa maxaan ku dhahay iyaana yaa yaa yaa fursaddaa siiyey waddankan waa siduu madaxweyne ismaaciil margele sheegayay waxaa weeyaan iyo raggii maxaan ku dhahaa meesha ka hadlayey lacagtaasi hadday jirin ma garanayno dise dhaqaalihii noqon lahaa laakiin maanta sexirbarra ma jiro dhaqaalaha maxaan ku dhahay inkasta oo wax kastaba ay tumanoobin laakiin sidan waxaa lacagtiina adkeeyey oo sharaf u yeelay iyo maanta aan aan ku faanayno waa waxaa keentaan odhanaynaa lacagta adag dabcan lacagta jabuuti dee qiimo heer sara ayay joogtaa xagga waxslaabsiga ganacsi maxaad odhan laheed degmada haddii lagu eego iyo goobahan kale horta waxaa weeyaan lacagteennu lacag adag weeyaan dolaarkii wuxuu la dhigmaa boqol iyo toddobiyo toddobaatan faran oo jabuutiah mana masbabadbedesho sida waddanna jaarkayna oo lowala ogyahay waddanka keliya haatee ee gobolkan ku yaalla lacagtiisu sida ay ay degan tahay waddannada betroolka dhoofiya sida waddannada carabaha ee golfka iyay lacagtoodu sida ay teenina u nagaadsan tahay ay u nagaadsan tahay laakiin teeninnu nasiibka aan yeelanay iyo fursaddaa ilaahayna siiyey ayaa ku timid inay dadka oo dhan xaggan intay imaadaan xaggan ka furtaan account ka furtaan waxa ay rabaan inay soo dejiyaan xaggan baanankan isticmaalaan ma aha wax saan ku yimid haddaad arkaysin saddex-iyo toban baank waxay ka dhigan tahay dad badan baa dibadda uga yimaada oo lacagtan aaminsan waddankana wuxuu fursad u tahay in islaanta sarifleyda ee fadhidi iyo ka baanka ka sarriftay inay isku mid tahay kolkaa taasi waxay ku tusaysaa waa lacagtaa deggan ee adag ayaa keenaysa ee xasiloon deetaana waxaa keentay baan odhan karaynaa maxaan ku dhahay nabaddaa waddanka ka jirta iyo dhaqaalaha la adkeeyey ee lagu adkeeyey maxaan ku dhahay si xigmad leh loo adkeeyey ilaahay baan hadde fadale ilaahay baan ku shukriyeynaa yuusuf axmed ibraahim oo loo yaqaano yuusuf afrikaan oo ka mid a ganacsatada jabuuti ayaa isna iga warramay salka adag ee lacagta faranka jabuuti ay ku fadhido haddaan in yar idinka taabto shan iyo toddobaatan sano horteed ayay jabuuti farankeedu ka baxay farankasi ee faal laydhaa waxaan iminka west africa ay maanta doonayso inay samayso ayaanu shan iyo toddobaatan sano horteed ka baxnay inaku markaa dabadeedna waynu ku xidhanay dolarka maraykanka ayaynu markaa jabuuti waaba astaanta u weyn ee la sheegi karaa waa farankeenna oo aan weligiis bedelin waad ogtihiin lacagaha jaarkeenna biirka hadday noqoto shilinka hadday noqoto dhibaatada haysata innaka dhibaatadaasoo dhan baan garab marnay oo ilaahay inagu badbaadiyey markaa maanta waxaa lagu xasuusanaya waa kubeesh oo sheekada ka qayb galay iyo allahu naxariiste iyo xasan guuleed allahu naxariiste ayaa sheekada halkaa ina geeyey markii gobonimada la qaatay ku dagaalamay inuu halkiisii unka joogo maanta sideed u aragtay markaad eegto dunidu xaalkeedii iska adkaaday dhaqaalihii iyo waxislaafsigii hawlahoogu iyaguna waa iska cuslaadeen dagaaladiibaa dunida ku batay culayska iyo dhibaatada loodhan kara in faranka jabuuti maanta xagga waxislaafsiga ganacsi waa in laga foo jignaado maxaa ka mid a wallaahi horta tan kalean ku beerin karaa waxa weeyaan waad ogtiin maanta halkan jabuuti waa maxaa la idhaahaa waa fasax sarifku oo lacagta lama lama daaliyo waa dhaqaalo furfuran waxaad ogtihiin maanta etoobiya ay taa isku dayeysaa inay samayso oo dee dhibaatada ka haysatana waad arkaysiin marka ilaahay hayna gar marya dee adduunyada wallaahi waa dhibaato waaweyn baa ka taagan hadday tahay dagaalo hadday tahay hawadi waxaan isbedelaya laakiinse ilaahay insha allah farankani wuxuu ka qayb gelayaa inuu ina badan ina garab mariyo dhibaatooyinka oo dhan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti